العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal dhammaantiin ku soo dhowaada muxaadaradii ugu horreysay ee maalintii afraad ee mu'tamarkeedii toddobaad ee magaalada birmingham masjid araxma waa muxaadara qayima insha allahu tacaala aada iyo aada u wanaagsan ciwaankeeduna yahay qallooca daayarta sababteeda iyo cilaajkeeda waxaa marti noogu ah shaykhunaa ashaykh mustafa xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illahi tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن درس كان مانت ولا الكساب سيسيه انحراف الشباب أما هو عشرة ليرضى sababaha keena muuqaalka ka muuqda iyo sida loo daweyn karo waxaan odhan karaa wuxuu qayb ka yihin duruus aan hore u akrinay oo laga yaabo dadku in badan inay dhegaysteen oo ku saabsisan mowduuca tarbiyada loo yaqaano iyo gaar ahaan aan uga warannay mas'alat almuraahiqiin teenagerska waxaan filayaa daris gaara inaan ka bixinay markaan soo koobno inxiraafka ereyga la yidhaahdo inxarafat almarkabatu can almidaar aw inxarafa annahru can majraah aw inxarafa asaa'iqu can khati sayr waa weecasho weecasho jidkii caadiga ahaaye wuxuu mari lahaa uu ka weecdo weecashadaasi marka hore waxaa laga yaabaa inuu wax yar ku weecdo gaadhiga waddada maraya hadduu waddada kaala baxo waa inxaraf waddadii wuu ka weecday haddii markabadan la diro ama fadaaga loo diro orbitkii loogu talagalay inay wareegto ay ka baxdo waxaa la odhanayaa inxarafat can ilmidaar orbitkii loogu talagalay satellite-ku buu ka baxay webigu hadduu biyaha jabsado u dhan kale ka baxo waxaa la odhan karaa webigii baa inxiraafay oo biyihii jabsaday markaynu leenahay inxiraafi shabaab waxaynu u jeednaa marka waxa weeyaan waa ninka dhallinyaradoo ka baxa dariiqii uu koobaysay diintu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidka ka asaxay in intuu jid toosan jeexay oo hareerahana ka mariyey xarrijimo yararoo ka baxayuu jidka toosan wuxuu ku tilmaamay asiraat almustaqiim inuu yahay ama islaamnimadii inuu yahay xarrijimahan yarare ka weecanayaana waa duruqi shaytaan oo qofku uu ku inxiraafaya ama uuse ku weecanayo haddii uu inxiraaf dhaco oo shaygu waddadiisii caadiga ahayd uu ka inxiraafo wuxuu keensanayaa dhib tiro badan leh qur-aanku wuxuu ku tilmaamaa erayo ah fisq ama zayq ama dalaal ama hay erayadaasoo dhami waa inxiraaf shareecada laga inxiraafay fisqigu maalan fi luga alcarabiya waxaa la yidhaahdaa midhaha laftale ama qoloftale marka laga jebiyo wixii gudaha soo baxay kaanamaa qofku dawaabidii ama wixii diintee hareereynaya ama celinaya uu jabsaday oo uu baxay markaasi meel aan diintu u ogolayn inxiraafka aynu ka warramayno shay walba waxa loogu talagalay waddo uu maro ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa alladii acطaa kula shayin khalqah uma hada nebi muuse markii la yidhi rabbiga waa kuma qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqa rabbigayo waxa weeyaa buu leeyahy kii shay walba siiyey abuurkiisa ee abuuray dabeetana hanuuniyey ayuu nebi muuse tilmaamaya ilaahayna qur-aanka subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha tilka xuduud اllahi falaa taqrabuuha waarkani waa ilaahay xuduuddiisii ee ha ka gudbina baa ilaahay leeyahay waa ilaahay xuduuddiisii ee ha u dhowaanina shareecadu waxbay celisaa waxa ay celinayso haddii laga baxo wuu fasaadaya qawaaniinta maalan muruurka aynu sheegayno haddii qof yidhaahdo anigu qaanuunka muruurka ixtiraami maayo waddada dhankaan doonaan u gelayaa halkaan doonaan ka laabanayaa meeshaan doonaan ka soo baxaya gaadhigaan doonaan ka horgeynayaa aniga xorriyaddaydaan haystaa hadduu yidhaahdo waxaan rabaa inaan exercise gareeyo my freedom inaan cidi i qaydin waxaa la ogiyey isna inuu mashkilad gelayo ummaddana uu mashkilad gelinayo waxaa la mida shareecadu dhaqamada ay qofka muslimkaa ugu tala gashay qofku hadduu ka baxo oo uu xorriyad can khaarij ashariica u raadiyo waxna wuu fasahaadinayaa isna wuu fasaadayaa su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaasi maxaa keena in dhallinyaradu qaldanto ama inxiraafto ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inuu dadka fitro saliima ku abuuray nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa saxiixa wuxuu ku tilmaamayaa qof waliba inuu ku dhashay cala alfitra kullu mawluudun yuuladu cala alfitra labadiisa aabbo ayuu nebigu leeyahay ama yuhuudi ka dhiga ama majuusi ka dhiga ama yacni diinta ka saara markaaynu taa tilmaamayna waxa weeyaan asbaab badan baynu tirinayna waxaan jeclay inaan iska guud maro bal xalkaan isku dayo inaan in yar biniixin karo dhallinyaradu inay inxiraafto waxaa sababo waxaa ka mid ah dacfi alwaasic iddiini qofka inaan la barin diintii controoli lahayd yacni waxa weeyaan ilmaha waa la dhalaa marka aada dhasho automatically buu kuu dhaxlaa adiga iyo firkaaga iyo meeshii aad ka soo jeeday wuxuu idinka dhaxlaa midabka wuxuu kaa dhaxlaa siduu u eg yahay wuxuu kaa dhaxlaa itaalka wuxuu kaa dhaxlaa dherarka waxaasoo dhan dhexaltooyu ku helaa ama aabbihi hawa ekaada ama awowgii hawa ekaada ama hooyadii hawa ekaada dhaxal buu ku helaa laakiin waxa aad rumaysan tahay dhaxal kuma helo automatically wadaad baa dhalay wadaad kuma noqdo automatically professor baa dhalay professor kuma noqdo laakiin waa wax lagu traingareeyo qofka oo la tababaro haddii markaa aanu jirin waasicaa diiniga ahi oo qofka ay diintu ku yaraato wuu qalloocanayaa loo wax lagu dhigto bulshadu wax ka barta ninkan dhallinyarada ahi kow iskuol buu tagaa bulshuu ka tirsan iyo ummad society buu ka mid yahay iclaam buu dhegaystaa waxaasoo dhamme message bay bixinayaan risaalay dirayaan nin baa maalin dhaweed eray aan aada runtii ula cajabay igu yidhi wuxuu igu yidhi dhallinyaradan aynu wadanno sheekh inagu hardware-kaynu leenahay software kalea ku jiro igu yidhi waa runtii wax xaqiiqada ku dhow combyuterada iyo electronic materialka waxaynu naqaanaa inay leeyihiin hardware oo birtan iyo waxaanu ka samaysanyaya iyo waxa ka shaqaysiiya oo ah softwareka lagu shubay programka ka shaqaysiiya qofka bini aadamkaa ee aada dhashay hardwareka aada leedahay oo hardwareka kani aabihii hooyadiibuu ka yimi laakiin softwareka uu ku shaqaynayo siduu u fakerayo sida uu dhaqmayo sida uu rabo inuu wax u qabto waa software cid kale ku shubtay waa software uu leeyahay bii-aad uu la nool yahay ama uu leeyahay iskuolkuu tegayo ama uu leeyahay iclaamka uu dhegaysanayo miidiyaha ku heer ku hareeraysan waxyaabaha ugu khatarsan ee inxiraafka sababa waxaa ka mid a markaasi weliba ninka dhallinyarada ah saaxiibada xun qofka bini aadamkii isma yidhaahdo xumow laakiin wuxuu is yidhahdaa wax tijaabe waa inuu helaa saaxiibkii tijaabada u fudaydin lahaa markaa sigaarka qofka raba inuu barto isma yidhaahdo sigaarka aad weligaa cabtid laakiin iska eeg buu is yidhaahdaa saaxiib xunoo sigaarka cabba hadduu raaco sigaa midh u dhiibaya laba u dhiibaya laba saddex ashuu tijaabinayaa dan wuu baranaya wuu u baahanayaa laba saddex casho dhalada khamrigaa tijaabinaya dan wuu baranaya wuu u baahanaya laba saddex casho ayuu drogada tijaabinaya ama waxaa ka la isku mudo ama la cabo dan waxa ugu khatarsan ee ninka dhallinyaradaa lumiya waayo waxay yidhaahdaan ninka dhallinyarada ah eight percent in ka yar bay yidhaahdaan buu noloshiisa siddeed saacadood buu hadlaa bay yidhahdaan horta ninka dhallinyarada ka hadal badan yahay dadka kale siddeedda saacadooda uu hadla bay yidhaahdaan eight percent wax ka yar ayuu qof weyn la hadlaa bay yidhahdeen uguma baxdo inuu qof weyn la hadlo yani ninka dhallinyarada ee shaabka dhowr iyo toban jirka labaatan jirkii imise aad aragtay qof labaatan jir oo dad waaweyn la sheekaysanaya ama la fadhiya ama la warramaya waa wax aada u yar waayo isku society-ba maaha isku bulsho maaha isku wax kama hadlayaan isku wax kama fekerayaan isku wax kama sheekaysanayaan waa dad kala gedisan yuu markaa la sheekaystaa ugu tirada badan leh waa mid leeg sanad ka weyn laba ka weyn saddex ka yar laba ka yar waa group ayuu ka tirsan yahay groupkaasi buu inta ugu badan uu wax ka dhegaystaa haddii markaa uu saaxiib xun la nool yihi weliba uu bii-a xun ku nool yihi dhibaatooyinka soomaalida ay kusii gaarka tahay iminka waxaa ka mid aanay si fiican u fahmin deegaanka deegaanka ugama jeedo dhul gaaleed oo qura dhulka gaaleed baan isku mid ahayn dhulka gaaleed soomaalidu waxay ka degtaa giitooska meelaha dadka criminalka iyo akhlaaqiyaadka aan lahayn xataa bulshadaad la nooshiin ayaa markaa dhaqanka la eego kala sarraysa iyadoo wada gaalo ah iyadoo wada gaalo ah ayuu society-gu kala kaljariyey kala si wax u tarbiyaystaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan le dadku iyagoo un xagga dhaqaalaha ka fekeray aan wax badan oo kale ka fekerin inay degaan xaafadaha dadka liitaa uu degan yihi iyana waa dhib labaad oo ilmaha inuu lugo keensanaysa waxaa la mida madaarista ama iskuulladaasi markaa xaafadaa ka furanina dee boqol kiiba siddeetan dadka dhiganaya waa dadkaa liita iyana waa dhib saddexaad oo haysata waxaa dhib afraada baynu odhan karnaa iyadoo dadka galbeedka jooga ee dhallinyarada ah loo sheego inay ama teenager yihiin ama weli qaanuuniyan inaanay ahayn dad full authority leh saa daraaddeed la dareensiiyo dhallinyaronimo tiro badan waxaan uga jeedaa masalan ilmaha baadiyaha ku kora lix jir markuu yahay ayaa maqal loo diraa markuu ka soo yaro roorade toddoba jir siddeed jir gaadho ayuu adhi raaca xayn adhiyuu keligiiska dhex joogaa bahalka ka ceshanaya markuu dhowr iyo toban jir gaadho ayuu geel raacaa halka kan isagoo dhowr iyo toban jir aanad ku aaminayn inuu roodhidiisa soo iibsado waay yaani waxa weeyaan qofkaan lagu tarbiyayn marka horeba inuu mas-uuliyad qaadi karo society-gaad lala nooshahay ayaan rabin siddeed iyo toban jir hadduu ka yar yahay inuu mas-uuliyad ma qaadi karo qaanuuniyan waxay leeyihin mas-uuliyad ma qaadi karo dan tii baad adna aqbashay waxaad adna u aragtaa inuu ama teenager iyo ama nin yaru yahay qaanuuniyan iyagu siddeed iyo toban ilaa saddex iyo labaatan saddex iyo labaatan markuu gaadho ayuu full authority yeelan karaa xataa saddex iyo labaatan intuu ka yariya waxyaabaha qaarkood baan qaanuunka ogolay taa macnaheedu waxa weeyaan da-yarta dambe oo lagu tarbiyeeyey inaanu qof mas-uuliyad qaadi kara aanu hayn loo train bini aadamka waa la train gareeya ilmaha yare lix jirka adhi loogu diray ama toddoba jirka loogu diray ama siddeed jirka loogu diray camalkan uu qabanayuu mas-uuliyadda ka dareemaa laakiin kan la yidhaahdo wuxuu cuno la siiyo bale soomaalidu way ka sii liidataa waayo in western society markay kindergardarka geynayaan bay waxay ku bilaabaan bal calal aqal inuu isagu isku filaado waxay yidhahdaan kaba xidho saasaa loo xidhaa dharka xidho aabaayoydu way isag taagaan soomaaligu meeluu ku degdegsanya garan mayside intuu cagta soo qabta abuu ugu jufaya maxaad xidhan weydo isaga odagaa xidhxidhaya iyo islaanta yacni xataa inuu kabtiisa xidho ama shaadhkiisa gashado qofka soomaaliga ma sugi karo waayo haddaad imanka gaalada u tagto ilmaha yar ee lagu wado kindergan ama baanhaagaa lagu wado marka la toosiyo saa loo cadaydo la baro waxaa la yidhahdaa xidhxidho dharkaaga isagaa soo qaata dharkiisa isagaa kabiisa way isag taagaanu hadduu wax qaldun baa la yidhahdaa cagtani cagtan maaha inta kala geli laakiin looma geliyo si uu training u qaato inuu shaqadiisa qabsan karo soomaaligu se wuu ka degdegayaa waxaa dhib ku aba inuu sugo ilmaha yari dee waxaa laga yaabaa ten minutes inay qaadato intuu isxidhxidhayo lakiin haddaad adugu ku jufjufto waxaa laga yaabaa saddex daqiiqo afar daqiiqo inaad ugu xidhxidho idan waxaynu gaadhnay xad aynaan qofka dareensiinba inuu waxbaba mas-uul ka noqdo walow maradiisa xidhashadeeda ha noqotee waxaa ka mida waxyaabaha inxiraafka keena alfiraaq alqaatil qofka oo time badan haysta aan lana tawjiihinin waktigiisa wuxuu ku qabto societyga soomaalida waxay adeegsadaan markaa maadaama aanu odaygu ma rabo inuu wakti siiyo ilmahan hooyaduna ma rabto inay wakti siiso badan ee carruurtiina way tiro badan tahay oo waa loo mashquulayaa dan si aanay guriga uga jejabin tv-gaa loo dhiibaa usha tv-ga yararka war farfadhiista halkaa siddeed saacadood buu tv-ga daawanaya eight hours six hours ayuu tv ku jeedaa waktiga firaaqadaabaa la rabaa in loo buuxiyo halkay ahayd qofkan in la baro waktigiisa siduu uga faa'idaysan laha waayo nolosha waa wakti nolosha waa waktiga haddii qofkan lagu traingareeyo siduu uga faa'idaysan lahaa waktigiisa waa wax aada u cajiiba soomaalida meelaha kale la dhaqantay waxaan arkay ilmo yaroo soomaaliyeed oo dugsi hoose ku jira ma bil buu talo ugu yidhi mise bil wax gaadhaya ayuu wuxuu igu yidhi dibloom yar buu sitay dibloomkiisii baan eega yaraa waraaq yaroo dibloom yar baa lasoo siiyey weelma yaroo soo dhigtaa shahaado yaroo lagu sharfayo shahaado yarayd baan akhriyey waxaa ugu qoran ma bishii u dambeysay mise labada bilood ugu dambeeyey shan kun oo beiji inuu akhriyey ilmo yaroo soomaaliyeed shan kun oo beiji inuu akriyey innaga ka weyn baaman akrinin de shan kuna bajka horbaa inoogu dambayso akridaa yani waxay barayeen qofka kale inuu wax akriyi karo in lagu traingareeyo wax akris halkii uu t v khaliya ka daawan laha ama ka daawan lahaa oo shahaado lagu siinaya oo abaalmar lagu siinaya haddaad tidhaha markaad kun baj akridaba waxbaan ku siinaya ama ammaan qura waraaq yar aad u qorto oo tidhahdo waa certificate gurigaa lagugu dhajiyay ammaan inaad wax akriday wax badan bay ka bedelaysaa idan waktigii uu nimuu dugsiga tegay mooyaane ama ninka dhalinyaradii uu jaamacadda tegay mooyaane ama uu secondary school tegay mooyaane waktigii si kalaa faadiya inta badan dabeetna si uga faa'idaystaan la garanaynin waxaa ka mid ah da-da dhalinyaronimada oo da activity badanah energy badan haysa wax badan qaban kara oo aan waxqabadkiisii laga faa'iidaynin yacni muslimiintii hore da-da dhallinyaradaa waktigooda si fiican baa looga faa'idayn jiray ilaa xad markaad iminka saxaabada akhrido waxaad arkaysaa bulshadu ama jihaad ha noqoto ama cilmi ha noqoto ama cibaado ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto siday waktigoodu mashquulka u ahaayeen matala cabdillahi bn camar ibn caas oo nin dhallinyaro ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay inuu cibaado aada u tiro badan sameeyo dabeetana wuxuu ku yidhi qur-aanka imisa qur-aanka waxaad akhridaa baa la yidhi bishiiba mar waan ka xoog badanay buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo waxaan rabaa xog baan ahay inaan xooggayga ka faa'idiyo qur-aan badan akhriyo markaasaa la yidhi toddobaadkiiba mar akhri markaasuu yidhi waan ka xoog badnay markaasaa la yidhi saddexdii cashaba mar akhri markaasuu yidhi waan ka xoog badnay ka badan laguma fahmo buu nebigu u tilmaamay saddex inaanu ka yaraynin yacni wuxuu rabaa every three days inuu qur-aan dhammayn karo cibaadaad kalaa loo tilmaamo markaasuu le waa ka badinaya soon baa laga hadla ilaa xaduu nebigu soo gaadhsiiyey maalina soon maalina afar yacni qofku daaqadii iyo enerjigii ku jiray meeluu ku istifraaq ku sameeyo meeluu ku bixiyo waa inuu helaa haddaad adigu mashquulin weydo isagaa ku mashquulinaya isagaa samaysanaya wixii ku mashquulay waxaa ku mashquulayna inta ugu badan le waxay noqonayaan waxaan macno samaynaynin waxaad adna u arkaysa inay dhib tahay adna maad hagin hagitaankiisiina marka waa inuu ama cayaaro waxan yare lagu cayaaro ama waa inuu t v daawado ka ugu ladani waa inuu kubad soo cayaaro dabadda ugoodo ee dhallinyarada waa wakti uu jidhkiisu xoogaysanayo o dhismayo idan shahwaatu nafsigiisii baa xoogaysanaya inantu inannimay dareemaysaa inankuna inannimo ayuu daree inan inuu yahay wiil inuu yahay buu dareemaya waxay u baahan tahay daaqadaasi waa daaqa jinsiya waa awood uu leeyahay laba miduun in la sameeyo ama in loo guuriyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku markuu guursado diintiisa nus baa u dhammaystirmay buu nebigu yihi ee nuska kale un ilaahay uga baqa yani qofka dhallinyaradii markuu guursado baa la tilmaamaya diintiisii nus baa u dhammaystirantay inantu inay inaan heshaa laga yaaba fasaadkeedao dhami ba inuu ka bilaabmo ama inanku inuu inan helaa laga yaaba fasaadkiisao dhami inuu ka bilaabmay haddiise loo guurin lahaa waxay noqon lahayd inuu mushkilad badani xalilismi lahayd haddaan xataa loo guurinaynin waa in istifraaqu daaqa lagu sameeyaa bay dhahdeen energygan meeluu ku isticmaalo energyga haddaan sax ahaan u isticmaalayn waa inuu si kale u isticmaali karaa si kale uga faa'idaysan karaa wax akris ha noqoto cayaar jidheed ha noqoto matalan waxaa laga yaaba inta tv-ga loo shido inuu kubadda cagtuu daawadaa manchester iyo liverpool uu daawado maadaa yastafiid manchester iyo liverpool nimana or ordaya waxaa ka ror inuu isagu orordo waayo isagoo hadduu saacaddu tan daawanayo isagoo hadduu soo carcarari lahaa saacadda kubad soo cayaari lahaa isagoo daalan buu iman lahaa oo inuu seexdo uun mooyaane shaqo kala qaban karin isagoo aan hami kaloo badani haynin ayuu guriga iman lahaa waxaynu leenahay da-da tani dhallinyaronimada la yidhaahdo waa da tijaabada jecel hadduu qofku tijaabo badan yahayna inuu dariiqa ka bodo oo inxiraafa waa fudud ninka dhallinyaradii wuxuu jecel yahay inuu wax tijaabiyo qofka weyne inta badan wuxuu idhaahdaa experience buu ka warramaa ama dad experience labu dad tijaabada soo dhameeyuu waraystaa bal waxaa ka waran waxaasuu noqonaya qofka weyne tala bixin buu cid kale laakiin ninka dhallinyaradii wuxuu jecel yahay maananba bilaabo amba maan trygareeyo waa qof muqaamir ah oo jecel inuu wax tijaabiyo wuxuu u baahan yahay markaa in in badan la tawjiihiyo waxaa ka mida bay leeyihin waxyaabaha keena inxiraafka dhallinyarada ninka dhallinyaradii inta badan aakhira ma xasuusto waayo bulshadu qaabkay u sheekaysa ama wax ugu akhridaa wuxuu yahay dhimashadu dadku markuu gaboobo in la dhinto marka la gaboobo in la dhinto saa daraaddeed kuma tala jiro intan dhadhow inuu aakhira u diyaar garoobo iyadoo dunida loogayo dadka yarar inay kaba dhimasho badan yihiin dadka waaweyn waxay ahayd in qofka loo treengareeyo aakhiro inuu in badan xasuusnaado dareemo geeridu inay qof walba haleeli karto ogaado berri hadduu dhinto wuxuu alle kula kulmayo subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah waxyaabaha inxiraafka dhallinyaronimada keena iclaamkan la isticmaalayo tirada badan leh miidiya ama ha noqdo t v ama ha noqdo kan maqruuga ee la akrinayo ama bookska ha noqdo inuu qofku wax akhriska bartaa waa wax fiican laakiin waxaa kaloo kasii fiican in la ogyahay wuxuu akrinayo wax wax taraya inay yihiin wax wax kordhinaya inay yihiin in la ogaado baa muhima waxaynu leenahay waxyaabaha keenay inxiraafka dhallinyarada waxaa ka mid ah waalidku aan tawjiiha aqoon laakiin aad adag raba wax walba inuu xoog ku wado waxaas waa mamnuuc guriga markuu soo galo tv-ga waktiya kan sameeya sidee casaakirta u dhaqmaya askartaa amar lagula dhaqmaa waa niman ninku ka sarreeyo askarta amra amar baana socda laakiin tarbiyadu waa kobcin iyo barbaarine ma aha askarinimo awaamir khaliya ma socoto marka waxaa looga baahnaa waa yeelku inuu ku dadaalo sidii uu softwarekiisa ilmahan u gelin lahaa si brograamkaadi adigu rabtay uu ugu dhaqmi kari lahaa waxyaabaha keena inxiraafka kan waxaa ka mida baynu leenahay kala fogaanshiyahay kala fogaadaan dadka waaweyn iyo dadka yaryar waliba galbeedka waxaad moodaa qof waliba inuu gaar u mashquulay oo dhaqankii soomaaliga markaad dib ugu noqoto maanti xoolaha la raaco fiidka marka laysu yimaado waa la sheekaysan jiray waa yeelku carruurta ama dhallinyarada wuu u sheekayn jiray wax badan xataa si loogu simo inta xoolaha laga maalayo geelasha iyo de marka lasoo xareeyo markaaba lama liso ee waxaa la sugaa intuu gaalu nasanayo ee xidigaa qaar dhacayaane uu godlanayo kadib waktigaasi uu sugi karo qofku waxay ahayd wakti waa yeelku uu treengareeyo dadka dhallinyarada ah oo uu waxbaro wixii isagu markaa yaqaanay iyo dhaqankii uu baadiyaa ku haysta u yaqaanay waxay ahayd dadkan waaweynay inay leeyihiin wakti guriga marka la ysugu soo hoydo aanu noqonin in t v-ga laysku qabsado odayguna brogram buu leeyahy islaantuna brogram bay leedahay yararkuna brogram bay leeyahy t v-gunbaaba muranku ka dhaca ukaadiya anaa kaygii soo galay warkaygaan daawanaya islaantuna ay leedahay maya musalsalkaygiiba soo galay dadkao dhamme hadduu bahalkan shaashada yare meesha taallo ku mashquulo oo aanu jirin xidhiidh ka dhexeeya bulshadii mee guriga isugu timay qof waliba brograamkiisii unu sugayo waxa weeyaan waa jafaa ka dhexeeya kala fogaanshiyo dhex galay dadkii waaweynaa iyo dadkii dhallinyarada ahaa waxaan leenahay dhallinyaradaasi marka ay lunto inxiraafku ama weecashadu waxay ku bilaabataa wax yar yacni waddada tooska ah haddaad one degree ka baxdo one degreegu hadduu wakti sii socdo waad fogaanaysaa inxiraafaadku waxay ku fiican yihiin markay bilaabmaan inaad fahmi karto si aada u dawayso waxaa waalidka soomaaliyeed inta badan ka muuqata inay dhoohani badani ay jirto hafla badani goor xedh iyo fandhaal kala dhaceen buu ogaadaa in inanku ama inantu ka inxiraaftay goor wax uu meel wax ka sixi karaaba aan la joogin ayuu warwarka bilaabaa yidhaahdaa inan baanu taaglahay ama inan baanu taaglahay sheekh xaggaa geeya soomaaliya ma geeya soomaaliyana wuu xumayn ama qaar kale oo xunxun unbuu heli waayo waktiguu saxmi karayay ma aha waktigaad baraarugtay last minutka haddaad baraarugayso oo waalidku aanu muntabih ba ahayn last minutka inaad waxallishaa ma fududa madaahirta ama muuqaalada lagu garto inxiraafkani marka uu bilaabmayo waxaa ka mid ah in shacaa'irtii yacni dhaqamadii diinta aanay qofka agtiisa ku weynaanin mathalan salaadii oo kale odayga markuu yidhahda ma la tukaday ha la tukado markaa unbaa salaada la tukanaya laakiin mar hadduu maqan yahay ama aanu joogin ama iyagu ay maqan yihiin salaadii ma jirto waxaa iska soo baxda dhallinyaro iska jiljilicsan oo aan actifhayna saacadu hurdo iyo saacadu t v daawanaya waxaa soo baxa dad waktigood oo dhan luminaya waxaa soo baxa dad waalidkood ku madax adag waxaa soo baxa dad xumo badan samaynaya waxaa soo baxa dad tijaabinaya sigaar khamri mukhadaraad wax lamida waxaa soo baxa dad ku dayanaya moodada markaa jirta softwarekii lagu shubay dee qaabkaasuu shaqaynaya inuu qofka yari ku daydo mid timaa xiirxiirtay oo kubad cayaara ama mid timaa xiirxiirtay oo wax kale muujiya dad aan nolosha ka dhacay oo dhan waxaan u malaynayaa inxiraafaadka iyo waxaa keena in maanta dadka galbeedka jooga khabiir ay ku wada yihiin laakiin male waxaa fiican waktiga badan in la siiyo see wax loo sixi karaa sidee wax loo sixi karaa sixistaasi waxay u baahantahay kow inaynu garanno dhallinteennu inay yihiin mustaqbalkii ummaddeena iyo dadnimadeenna iyo diinteennaba haddii aynu danaynayno dadnimadeenna dhaqankeenna diinteenna sharafteenna waxaynu u baahanay inaynu wakti badan siino dhallinyarada wakti badan inaynu dhallinyarada siino waxaynu u baahannahay kow in innaga iyo dhallinyarada xidhiidhana dhex maro xidhiidhkaas oo gaadhaya xad aynu wax kasta isu sheegi karno aabbaha iyo ilmihiisu nooc min saaxiibnimo ay ka dhaxayso maalan waxaynu arki karnaa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam dhallinyaradii iimaanka lagu beeray xataa markay rabeen inay xumaha sameeyaan siday sariixiin u ahay u cadcadaayeenee nebiga warcad u sheegayeen iyadoo nebigu fadhiyo calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadii koox ka midii la fadhido ayaa nin dhallinyarii nebiga u yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow anigu waan adkaysan kari waaye dumarka hala ifasaxo anigu zinaan u baahnay buu leeyay gabadh baan isaga baahnay waa nin dhallinyaro ah wuxuu leeyahy anigu waa dhib bay haysata waxaan u baahnay inaan magaalada galo saxaabadii meesha fadhiday mah mahba war aama baa la yidhi waxba ku hadimayside dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi warii soo dhaweeye waa la soo dhaweeyey ninkani wixii uu dareemayuu sheegtay in weli diina haysana waxaad ku garanaysaa dee fasax iyo waxbuu raadinaya isma odhan dhuumo oo suuqaaga iska gale weli waa qof wax xeerinaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo dhaweeya ninkan waa loo soo dhaweeyey halkan fadhiisu yidhi xiwaar caqliyuu nebigu la galay ninkan wuu la hadlo su-aaluu weydiiyey su-aashii koowaad wuxuu uga bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam atuxibuhu liummik war hooyadaa ma jeceshay buu leeyay nin kale ka sinaysto hooyadii de haddii la taabtay xaalku waa khatar may buu yidhi ilaahay rasuulka siiyo hooyaday ceeb tahay lagu sheego ma rabo wuxuu nebigu yidhi dadka kalena hooyooyinkooda lama jecla war adugu ma jeceshay inantaadu inay sidaa noqoto inan iska kaxaysto wuxuu yidhi may ilaahay rasuulkii siiyo nebigu wuxuu yidhi dadka kalena hablahooda lama jecla aduu ma rabtaa buu nebigu ku yidhi walaasha ina iska kaxaysto wuxuu yidhi may wuxuu nebigu weydiiyey ma rabtaa eedadaa inin kaxaysto wuxuu yidhi may waxaa la weydiiyey ma jeceshay habar yartaa inin kaxaysto dumarkii isaga ku dhowaa ee uu arkayay ceebta soo gaadhaa ceeb isaga gaadhay inay tahay baa la weydiiyey waxaan inuu la rabo miyaad rabtaa hooyada ama inantaada ama walaasha ama eedada ama habaryarta inay suuqa iska galaan oo xumaadaan miyaad jeceshay intaba wuxuu yidhi may nebiguna wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dee dadka kalena ma jecla in hablahooda iyo hooyooyinkooda iyo eedadood suuqa galaan yacnii gabadhan kale aad rabto inaad suuqa la gashaa mid unbay ama habaryar u tahay ama eeda u tahay ama hooye u tahay ama kan u tahay dabeetana nebigu wuxuu yidhi soo dhawow gacantuu laabta ka saaray waanu u duceeyey allahuma kfir danba waطahir qalba waxasin farja ilaahayo wiilkan dembigiisa dhaaf buu nebigu yihi qalbigiisana daahiri ee farjigiisana u dhow ilaahay ducadii nebigu uu aqbalay iyo tala bixintii nebigu siiyey dabeetana waxay culamaa ilxadiid yidhaahdaan gabadh dambe sidaa uma eegin yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey ninkan dhallinyarada inuu xiwaar caqliya la galo inuu qanciyo in waxaanay wax society-ga ku xun inay yihiin inaanay waxa kane ahayn adigu inaad shahwadaadii gudanayso qura inay tahay society-ga inaad fasahaadinayso bulshada inaad xumaynayso inay tahay sida aanad u jeclayn bulshada dhinaca aad kaga jirto in loo xumeeyo inaad adna ku dadaasho inaad dhinaca kale xumaynin ama dhib u geysanin ama rabshad u geysanin waxaan leenahay waxaynu u baahanay marka dhallinyarada inaynu xumaha ka wacdino oo wada hadal la yeelano oo negotiation u furo waa inaan afka kaga boodine ka hadlino oo bal ogaano softwareka ku jira siduu u shaqaynayo waxa ay ku warramayaan waxa ay ka fekerayaan waxa ay dee waayo kale caalam baynu ku noolay caalamkii anigu aan kusoo koray iyo dhallinyaronimadeedii si loo fekeri jiray iyo qolada maanta joogta siday u fekeraysaa waa kala nooc bi-adaan ka imiyo bi-aday joogaan waa kala nooc waxaan u baahnay inaan markaa fahmi karo baahiyihiisa iyo danihiisa iyo qaabku u fakerayo inaan qancin karo ilmahan yar waxaynu u baahanay marka dhanka kalena ilmuhu markuu diinta fahme ee qabsadana wuu xamaasadoodaa lafteeda waxaa laga yaaba inuu dhanka kale uga baxo dhalinyaronimadu inta badan dhexdhexaadnimada ma taqaano labada daraf bay maraan dhalinyaradu ama diinta iyo waxaba xag u ka tuuraa ama markaad kusoo xaraysa haddaanad qabanin xagga kale ayuu kuu dhaafayaa walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii dhallinyarada ahayd sidaynu ka tilmaamayna cabdillaahi bni camar ibni caas oo kale markuu lahaa dacnii astamticu biquwatii wa shabaabi ilaahay rasuulkiisa iyo weydaa aan dhallinyaranimadeeda iyo xooggayga ku shaqaystee aabbihii baa gabadh u guuriyaa la yidhi cabdillahi bni camar saxaabadu iyo carruurtooda way ka fakerayeen iyo wanaagooda isagoo nin dhallinyaro cibaado badan ayuu inan u doonay gabadh buu guuriyey waa loo xareeyey laakiin camar ibnu caas inankiisuu yaqaanaa iyo si uu cibaado badan iyo waxa kan maalintii dambe uu inantii soo maray inankiisu qabay wuxuu yidhi bal cabdillaahi ka waran inantii waxay tidhi cabdillaahi nin la arkuu u fiican yahay laakiin maradayda dacalkeeda ma gaadhin bes odagii wuu iska tegey inantani waxay u sheegtay cabdillahi inuu cibaadooon mashquul ku yahay arooskan iyo baabkanba inaanu u jeesanin waxaa la yidhi cabdillaahi maalintiina wuu soomi jiray habeenkiina wuu taagnaan jiray maalintiina waa nin sooman oo gaajaysan habeen oo dhanna waa nin salaad u taagan oo cibaadaysan goorbay gabadh is arkayaan iyo sariirba xaggeediba ma dhowrin camar ibnu caas inankiibuu gacanta qabto wuxuu u geeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa markan uu nebigu weydiinayo war maxaad soomtaa ee uu u warramay yidhi maalin walba waan soomaa ee lagu yidhi bishii saddex casho ka soon intan soon uu yidhi ka badan baan samayn karaa dhallinyaraan ahe xooggayga aan ka faa'iidayste ilaahay rasuulkiisiiyo ilaa xad la soo gaadhsiiyey haddaba maalin dhaaf u soon maanta soon bere afurnow maalinta ku xigta soon soomu daa-uud weeyaan iyadoo fa ka xoog badni buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu rabaa maalin walba inuu soomo wuxuu nabigu yihi soonka ka fadli badani ma jirto taa nebi daawuud soomi jiray ah inaad maalina soonto maalina afurto waxaan uga jeedaa ninka dhallinyarada inxiraafka aan ka ilaalinaya ma aho qura inxiraafka inuu diinta ka tago waxaan kaloo ka ilaalinayaa inxiraaf inuu darafka kale u baxaa inuu si qaldan wax u fahmo niman dhallinyaraha nebiga u tegay gurigiisii waxay yidhahdeen warta nebi maxamed cibaadadiisa baanaan soo weydiino waxay tageen markaasi gurigii nebiga guryihii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay siduu nebigu u cibaadaysto inuu habeenkii seexdo salaad tukado dumar qabo cibaadadii nebigaa looga warramay waxay idhahdeen nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay dee inagu dunuubteennii baynu wadanaa maxaynu samaynaynaa midi wuxuu yidhi dee waa inaan maalin walba soomaha midna wuxuu yidhi hilib iyo waxa la cunoo dhan waxaas waa inaan iska dhaafaa midna wuxuu yidhi weligayba naa guursan maayo waa tabatul baan samaynayaayoo dabeetana nebigaa warkii loo sheego wuxuu yidhi igu yeedha wuxuu ku yidhi wiilalow anigu ilaahay anaa idinku aqoon badan buu nebigu yidhi ilaahay anaa idinku aqoon badan anigu waan guursadaa dumarka habeenkii waan seexdaa waanan tukadaa waan soomaa ee faman ragiba can sunnatii falaysa minii ninka aniga jidkayga ka weecda aniga igama mid aha buu nebigu leeyay alayh isalaatu wasalaam yacni maxaa laga ilaalinayaa waxaa laga ilaalinaya inay darafka kale u baxaan in markuu diintii qaato uu noqdo daraf kale oo fog inuu tagana waa laga ilaalinaya waxaa la rabaa qof muslima oo multazima inagu dee kashanta tukadaynu nidhahnaa waa mutaarif innaga miisaanka inagama qaldano hadduu laba casho soomana waxaynu odhan lahaynaa kani waa aakhirun baa la tusay laakiin waxaan ka warramayaa waa raggaasi habeen iyo maalinba taagnaa ama isagoo caruusa oo caruusadiisii la joogta aan darafkeedaba eegina salaadu taagan waa kuwa kuwan ka warramaya le waxay u baahan yihiin in maxay dhexda lagu soo celiyo waxaanu leenahay waxaynu u baahan nahay dhallinyaradu midhka aada ha u guntaan saaxiibka kama soo hadhaan waa cidda aada saaxiibka dhigato saaxiibkaagu hadduu saaxiib xun yahay waxay u badantay in labada dhandhanun laydin tuuro ama inaad soo tuurto adugu ama inuu adiga kaa tuuro waxa fiican markaa saaxiibku inuu saaxiib fiican noqdo waayo saaxiibka wanaagsani adna wuu ku dhiiri gelinayaa bini aadamku wuu istashjiiciya wuu isdhiiri geliya encouragement qofka bini aadamkaahi idinkoo shaqo wada qaban jiray maantaad iska caajisaysaan laakiin isagiioo nashiitaa ku imanaya kule waxaas aynu u baahnayn qabanayna kici waad ka xishoonaysaa inaad tidhaahdo waar anigu maanta ma kici karay waad la qabanaysaa saaxiibka wanaagsani khayrku kuu horseedaya nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa almar'u maca man axaba aakhiro qofku wuxuu la soo xaadirayaa cidda uu jecel yahay waa qadiyad criticala masaladaasi waalid kasta ha ka fakero ilmahaaga ha eegina waxaad eegtaa qofku saaxiibka la yihi that's all ilmahaagu hadduu mid xun raac raaco khatar buu ku sugan yahay soomaalidu waxay idhahdaa baruur xunoo quruntaa maxay baruuro badan qurmisa bay idhahdaa wiil keliyo xumaaday ayaa koox dhan suuqa baraya waayo suuqaba kafla kaga sugan waxaa laga yaabaa qofka dhanka dhalinyarada masaajiskaga kore fiicani xumaha magaalada ka socdaba inuu ka dhagalaayay inaan wax badanba ka aqoon laakiin wiil farsamooyinka oo dhan yaqaana hadday laba casho israacaan expert buu kaga dhigaya usbuuc gudihii usbuuc gudihiibu wuxuu barayaa wanig adugu kabahan xunxuneedsata oo odaygii wallaahi mushaharkiiba fillaan waayo oo reerkiibu sanadka waxu diray markuu idhaha wa maxaad odayga ka rabtaa jas bahashan yar caawa qaad shan boqol oo pound baad helaysaa dan koorhkaagaiyo kabahagaadaa iibsanayaan isleeyi waxaan adigu dee haba cabine maad laba kaba iyo ka iibsatid laba sbortiya iyo koor maad maanta ka iibsatid hal maruu qaadayaa oo wuu soo gadayaa dabeetana koor iyo kabuu helay waxaa laga yaabaa inaanu bil ku noqonin laakiin maalin dambaa la odhanaya war maxaad waxaan baa fiican buggan baad ubaahantahay kan baad ubaahantahay war one time kale oo tan qaad siisuu leeyahay laba kabood ka iibso ayuu waddada baranayaa marka dambe dee lacagtuna hadday gacantaada marmarto marka dambe waxaad soo odhanaysaa shaqa la-aantu waa dhibde shaqo tegaya waayo wuxuu arkayaa meel quick money laga helo shaqada kale waa dheer tahay jaamacad gal siddeed saacadood soo shaqay shaqada kale waa raf waa wax dheer laakiin tani waa maxay waa shaqo lagu qabto one hour one hour payment iyobaa isleeg ten days payment den maxaa shaqadaba badan kugu wada iska seexa maalintaada habeenkaaga iska soo jeedo waxaad doonto iska samey wiigiina weekendiga unbaad ubaahantahy one day two day week inaad qabato laba saddex habeenaad meela istaagto shaqadii waad haysaa lacagtaasaa marka hore gelisa meesha marka dambena ragga rag uu ku biiraa yacni waxaan uga jeedaa waxaad u baahan tahay ilmahaaga saaxiibkiisa inaad ogaato waa the best way ilma loo islaaxiyaa waa inaad ama nin dhallinyari xataa labaatan jiri sida ugu fiican uu ku wanaagsanaan karaa waa inuu saaxiib wanaagsan samaystaa saaxiib wanaagsan oo hadday aqoon diimeed tahay ka fiican hadday mid iskuol tahay dhiiri gelinaya ama jaamacad ku haminaya ama waxbarasho ku haminaya hadda dadku israadeeyaa haddii laakiin aada la saaxiibto group sociaalka iska qaata oo magaaladooda iska sheekeeya oo caynkan iska wada adna waxaad odhanaysaa waani adiga maxaa ku daaliya kuwii kaleba kuwa meesha iska fadhiya fadhi kudirarkaagamaad iska fadhiisati odayadiiba halkay fadhiyaan aadna ku biir waxaan leenahay marka almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalib xadiidkii tirmadi waa kii sheegayay qofku dhaqanka saaxiibkii buu haystaaye qofkiin ha eego ciduu la saaxiibaya kaasi waxaynu leenahay inaynu carruurta markaa niqaash u furo iyo qancin karno wada hadal fiican la samayno laba inaynu saaxiib fiican u raadino saddex inaynu mas-uuliyad dareensiino mas-uuliyad oo qofka inaad ka dhigin soomaalidu kay odhan jirtay waa ibnu hunduul qof gacantuun lagu hayo jajabayo burburaya hadduu in yar bale odayada iyo islaamu waxay jecel yihiin marada xataa inay iyagu u dooraan war surwaalkan baa fiicana qaado isna ma jecla ma rabo ama intuu odaygu iska taga suuqa ayuu saraawiilya soo iibinayaa iyo kurdada iyo dhar baan idiin keenay buu leeyahy iyana waxay arkayaan faashinka socdaba inaanu hayn ama adiga wuu kula qurux badan yahay laakiin wuxuu kugula qurux badan yahay adigu noocan baad quruxda u taqaana inkastoo quruxda marka hore maanay qawaacid rasmiya lahayn ee maradu inay sharciga waafaqduun uu asal ku ahaa lakiin waxaa laga yaabaa inuu arkayo tan hadduu xidho iskuolkii la tago in lagu qosli doono ama dhallinyaradii kale jaamacadda joogtay inay waxay ku qoslaan arkayaan yacni waxaynan waalidku markuu isku dayo ilmaha inuu aada u controle wuxuu gaadhaa xad uu ka ilaaliyo xataa doonistiisa inuu wax ku gato waxay ahayd intaad kaxayso gacanta qabatid inaad geyso meelaha wax laga gato khibrad haddaad dheertay inaad u sheegto inaad tidhahdo marada tan laba goor marka aad mashiinka geliso way googo-aysaa marada tan qualitygeeda fiican oo wakti badan bay ku haynaysaa isagaad dooranaya laakiin adigu waxaad siinaysaa maxay options tiro badan baad siinaysaa optionska aad siisay dooritaankaad siisu ka dhex dooranaya wuxuu arkayaa inaad waxu tilmaamayso laakiin kuma qasbaysid war kan qaada ma lihid kan xidho ma lihid laakiin waxaad u tilmaamaysaa waxa u danta ah kan baa kuu raandhis badan kan baa kuu fiican midabkan baa waktiga winterka ku anfacaya nooca kan baa waktigan aad hadda joogto ku wanaagsan wixii wuxuu noqonayaa qofkii inuu fahmo sababta aad u kala doorasiinaysa wax kale in doorashadiisu ku gatay isagaa gadanaya wii waxaan uga jeedaa qofka inaynu mas-uuliyaad dareensiino mas-uuliyaadka waxaa ka mid a kuwii aakhira inaynu dareensiino inuu dareemo aakhiro in la xisaabayo inuu dareemo inuu caawiyo berriba dhiman karo iskuulkooda imisaa ka dhintay mise yararoo iskulaas hayan baa gaadhi jiiday ama tareen la qallimay ama dayaarada la dhacday ama kaasaan ku dhacay ama nafta ka baxday inuu dareemo inay geeridu dhowdahay qof waliba inuu dhiman karo inaad bartid war helfireka cadaab iyo janno iyo maad doonaysaa inuu noqdo cibaadadu doonisu isagu doonayo inaad dareensid allihii abuuray ee nicmeeyey ee caafimaadka siiyey ee qof bini aadama ka dhigay inuu mudan yahay in loo mahad noqo oo subxaana allah alxamdu lilah uu yidhaahdo salaad tukado rab baad u mahadnaqaysa weeyaan ilah waxaad nimcay siisay baan kaaga mahad celinaya intaan awoodo dareemo cibaadadu inay tahay nooc min ashukr mahadnaqu rabbigu uu mahadnaqayo iyo barbaarin uu naftiisa barbaarinayo inuu dareemo qofka bini aadamkii inuu leeyahay ruux iyo qolof jidh jidhka sare inuu beriska iyo baastada iyo hilibka ku koro ruuxduna waxay ku xasishe ku kortaa inuu yahay cibaadaadka waxaynu u baahanay inaynu mas-uuliyaadka xad dareensiino weliba hal baan aada idiin xusuusinaya inagu qaabka aynu u brogram garaysanay qaabkaaynu u fakeraynaa wuxuu yahay ilmuhu qur-aanka imisuu xifdiye waxaa laga yaabaa ilmo qur-aanka xifdiyo aan arkaanul islaamka aqoon inaad aragto waayo soomaaliya markii la joogay bii-ad oo dhan baa qofkan wax baraysay environmentka o dhan baa qofkan diinta barayay environmentkii uu ku noolaa iskuulku tagaa diin lagu dhigayey masaajidku ku tukadaabaa diin lagu dhigayay suuqa dadkan maraya muslimiin ahaa guriga bulshada imanaysaa dhaqan islaamiya haysatay laakiin iminka waxay u badan tahay nin weyn oo labaatan jira inaad aragto oo maxaa nin weyn u odhay maalin dhaweyd anigu baa nin la socday nin wadaad oo nin weyn uu salaadna la tukanayo cibaadaysanaya ku yidhi ee nebi maxamed aabihii ma taqaana markaasuu yidhi abubakar yacni macluumaadka uu diinka hayo lamaan yaabin waayo waxaanan ula yaabayn waxa weeyaan waxaan ogaya inaan loo sheegin waayo macluumaadkan iskuulkaba waa la siiyaa wuu hayaa ninkan iskuul buu dhigtaa iskuulka wuu baasaa waa arday jira oo waxbartay innagu waxa laga yaba inaad tidhahdo qofkana waa yaro doqon doqon maahae waxbaanad ku shubin wuu madhan yahy waxaa laga yaabaa malcaamadeennu inay muhimadda saarto intuu qur-aanka xifdisan yahy laakiin inaan muhimadda la saarin intuu islaamka ka fahmay mucallimiinta qur-aanka waxaan aada ugula talinayaa inaanay subciskoo qura ku dadalin cala alaqal maalin kasta xiisadda qur-aanka ee la dhigo ten minutesna ha noqotee wakti tarbiya islaamiya la siiya inay jirto waayo qofkani macluumo kaloo diin ma hayo sida ugu badan yahayna guriga diin looguma sheego ama waalidku ama wax aqoon maaha ama waaba iska kaafilo ma moodayo waxaan wax la ysu sheegay inay tay wax la yska bartay unbuu moodaya mana sax aha waa laga yaabaa inuu salaada yaqaano sida loo tukado kaa salaada tukanaya ayaan hadhow garanaynin ilaah iyo nebi maxamed inay wax isu yihiin iyo inay is abuureen aan garanaynin inuu alla abuuray oo nebi maxamed qof bini aadam oo ilaahay soo dirtay inuu yahay aan si fiican u fahmi karin kaasaan garanaynin arkaanuul islaamkii caadiga aha bal nin walba caawa intaad gurigaaga ku noqoto kuwa yaryar maaha carruurtaada waaweynee dhowritoban jirada iyo labaatan jirada iyo bal iska weydiiye waxaad adigu dhaqan ahaan u taqaanee diinta islaamiga ku saabsanaa arkaanul islaamku waa imsadhe arkaanuliimaanku waa imsadhe salaada see yacni waxaad arkaysaa jahligu xadka uu gaadhsiisan yihi sababtuna waxa weeyaan waxba inaan ku shubin ee waxaynu moodaynaa sideenii soomaaliya automatically inuu isaga baranayo ay automatic arrintu tahay war automatic maahae ninka kan qasabad baa ku furan western society dhaqankiisa iyo diintiisa iyo caqaa'iddiisa sida oo iskuolka leh oo t v-ga leh oo iclaamka leh oo buugga leh oo media wuxuu arkaya oo dhan leh tu kaloo u cagsiyana ma jirto tu kaloo u cagsiya ma jirto idan qofka kani xaq iyo baatilka ma kala garanaya marka waxaan leeyahay saaxiib fiican waa inaynu u yeelnaa mas-uuliyadda waa inaynunu dareensiinaa istiqlaaliya inuu yeesho inuu keli istaagi karo waa inaynu u tareen garaynaa inanta waa inaynu u tareen garaynaa maalinta lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban tahay inay reer yeelan karto oo maamuli karto inay reer maamuli karto inay reer maamuli kartaa macnaheedu waxa weeyaan inay qof hooyanimo waxay tay garanaysaa ilmaha markay dhasho si ay u ula dhaqmi karto garanaysaa waa inay tahay macluumaadka innaga ayeeyooyinkiiyabaa bixin jiray laakiin imika cidina cid uma gudbiso inankaa la mid a inantaa la mid a waxaan leenahay dadka kan waa inaynu tababaraa waxyaabaha aynu u baahanna inaynu barro waxa weeyaan inaynu ilmahan ama dhallinyaradan barro maalinta qiyaame ee dadka dhiftu wada haysato ee cadaabka kululi jiro inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam toddobada carshu raxmaanka hadhsaday inuu ka mid yahay shaabun nasha'a fii cibaadat illaah qof dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray waa wax uu qofku raadcayn karo marka haddii loo traengareeyo la baro waxaynu leenahay waxaynu u baahannahay inaynan ilmahan ka quusinin alle subxaana wa tacaala iyo naxariistiisii oo dadka badh qofkiiyo xumaaday ama dhib sameeyan waxaa sameynaya waxaa laga yaabaa inay shaydaanka ugu sii kaalmeeyaan xagga cadaabta usii eriyaan laakiin maaha in qofka xagga cadaabta loo sii eriyo waa in la baraa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaquu min raxmat illah addoomahii ku xadgudbay naftoodow laa taqnatuu min raxmat illahi in allaha yakfir dunuuba jamiica waxaan kusoo koobayaa markaa waxa weeyaan society-ga ama mujtamaca ama bulshada aynu la noolnahay waa bulsho qaab loo qaabeeyo si loogu talagalay inay noqoto inana waxaynu rabnaa inaynu intaynu ku dhex noolaano identity-geennii haysano identity identity-ga qofka soomaaliyeed waa maxay kow inuu muslim yahay ama aan xagga sare ka bilaabo inayd bini aadam tahay oo dadka badh baa bini aadamnimadaba ka dhacay kuwan uun sakraansana aad moodo sida sbriinka kolba kala baxay intay xashada ka dhargeen bini aadamnimadii caadiga ahayd buu dhaafay dunidaba wuu ka tegey inaynu kuwa kasoo ka marno bini aadam noqono seerkalka ku xiga inaynu galno inaynu muslim noqono muslimnimadu waa seerkal bini aadamkii caadigaa ka hooseeya oo bini aadamka caadigaa dee gaalada iyo kafarada iyo yuhuudi iyo nasaari iyo diimihii kaleo dhan baa ku jira waad kasii gadisantay inaad muslim tahay saddex inaad soomaali tahay soomaaliga maxaan uga jeedaa soomaaligu waa af iyo dhaqan af iyo dhaqan islaam sida weeyaan soomaaligu waa af muslim buu ka mid yahay waa af iyo dhaqanka keenaya inuu xidhiidh la yeelan karo ilmaha halkan ku dhashay dadku ka yimi waa ilaa haddaad kaa weydo carruurtiinu hadday af soomaaliga weydo waa bakistaan muslimay la mid tahay bakistaanta muslimkiisoo dad muslimiino halkan degan maaha iyana dad muslimiino halkan degan unbay noqonayaan british society ama british muslims ayay soo baxayaan laakiin waxaynu u baahan nahay inay ku xidhnaadaan ummaddoodii iyo dadkoodii waa inaynu afka soomaaliyeed xoojinnaa inaynu isfahmi karnaa waxay ku xidhan tahay inaynu af soomaaliga barro ilmaha halka ku dhashay isma fahmi karno intaanu af soomaaliga si fiican u baran waayo inana ma nihin dad afka ingiriis waxay doonaan ku gudbin karaa iyana afka soomaaliyeed ma aha dad wax walba ku fahmi kara den marka horeynan isba afgaranaynin laba kooxood oo kala noocanne laakiin inaynu iskoox noqonnaa waxaa keensanaysaa inaynu isku af ku hadli karno idinku britishoobi maysaana waynan ogahaye carruurta ha soomaaliyowda ha soomaaliyowda macnaheedu waxa weeyaan inay luqadoodii bartaan sidaa diinta ugu dhigtaan inaa ugu dhigtaan malcaamad iyo iskuul iyo meesha lagu dhigayo idinku meesha doontaan ku dhiga ka bixi kharashka kaxee gee waddankii saddex bilood ha soo joogo qofku markuu dad afka ku hadlo la noolaadaboo afku ka soo baxaya iminka nooc min amuumo ah oo kuna fahmaya aan kuguna jawaabayn weeyaan absorption time buu joogaa waxaa linguisticsku yidhaahdaan waktigii nuugista kama soo noqonayso waa siduu innaga af ingiriisigu inugu ahaa aan nuugno marka laynala hadlaynu fahamnaa laakiin toban eray iskuma toosin kartid waayo lamaad dhaqmin dad ku hadlaysaa isagoo qoranna waad akhriyaysaa isagoo lagu hadlayana waa laga yaabaa inaad fahamto laakiin adiga kaa soo bixi maayo waayo iskumabaa dayin ilmahanina soomaaligiibuu sidaatan ku yahay hadduu se u tago bulshadii soomaaliyeed ee hadlaysay ee la dhaqmaysay laba fasax hadduu tago af soomaaligiisu wuxuu noqonayaa maxay af soomaali saxa idan waxaan leenahay ninka dhallinyarada ee halkan jooga ee isku kalsoonee weyn ee labaatan jir labiyo labaatan jir saddexiyo labaatan jir waxaan leeyahay adigu isbaygarayo tag waddankaagii si aad aidantatigaaga u ilaashato si aad at least luqadaadii adigu aada lahayd aad u xejisan karto aada u jiri karto si aad ugu gudbin karto kaa dhashee kaa dambeeya waayo adigii jiilka koowaada haddaad sidan u hadlayso kaa dhashaa muxuu soo baxaya waxba soo bixi maayo de adigu waad fahmi jirtay isagu fahmina maayo idan ikhwati fi lcaqiida masaladan aan sheegayo o dhami ama waxaan aan ka warramayo o dhami soomaalida way ku adagtay haddayse dadku dadaalaan way ku fududtay laba sababood baanay ugu adagtay sababi waxa weeyaan tarbiyada la sheega iyo barbaarinta la sheega waa mutaabaca waa dabagal soomaaliguna waa qof daali og ama niyad jabi og ama sabir yar qofka soomaaliga waa qof sabir yar in qof bini aadama wax laga dhaadhiciyo la koriyo oo la wado oo la tarbiyeeyana waktay u baahan tahay ilaa iyo intuu kala qabsanayo tusaalaan had iyo goor dadka siin jiray ku saabsiisan hooyada soomaaliya ilmaha yar marka ay rabto in xafaayadda bambarka laga joojiyo maxaa la sameeyaa ka warran haddii maalin inta loo khudbadeeyo loo sheego meeshan guri baa la yidhaahdaa laguma kaajo laguma saxaroodo halkaasaa toilet la yidhahda waa w c waa la tagaa waa lagu soo kaaja waa lagu saxaroodaa saasaa lagaa rabaa maanta wixii ka dambaysa bambarkana waa lagaa furay muxuu yeelayaa ilmuhu mabuu baranin xataa in la waktiyeeyo kaadida marka la ay qabatoon inuu sii daayaabuu bartay ile bambar baa ku xidhnaaya laakiin hooyadu si ay arrintaa uga fekerto waxay samaysaa usbuuca hore markay bambarka ka furtay markuu saacad joogaba mar bay la carartaa eegeysaa kaadi hooye kaadi kaadiba haddama hayso laakiin waxay rabtaa in haddii yariba qabatay uu kaajo oo isna u ooyaayo kaadii ima haysa yidhahdaa isi soo taagaa marmar bay yaro hilmaamtaayo uu kala baxsadaayo isagoo halkan ku kaajay bay aragtaa way qaylisaa ama waa la dharbaaxaa ama waa la maagaayo bal wuxuu guriga ku samaynayo dee waa kaa laakiin muddaa farsamadaa lagu wadaa muddadaasi waxay u baahan tahay mutaabaca istimraariya dabagal hooyadu ay feejigtoo og tahay inay ninkan ama inanta rabto inay bambarka ka dayso muddadaa dabagalkaa reerkao dhan baa feejig carruurtaa ilaalinaysa kuwa ka roorroon baa leh hala kaajisiiyo dadkao dhan baa u feejig laba toddobaad marka sidaa loo wado isagaa wuxuu bilaabaa weli muu fahmin marka intay kaadidu qabato inuu iska kaa tagee markay kasoo daadanayso yidhah hoya kaada ay haysaa markaasa la carra carrala carrala usbuuca ku xigana waa lala sii ordaa kolba wuxuu fahmay horta inaan meesha lagu kaajin laakiin ay baasha wakhtiyaalaaday weli muu garanin marka markay soo qabataba waa lala carara yaa la geeyaa after one month wuxuu gaadhaa qof normala oo inuu kaajay inuu saxarooday cidina aanay ka warhaynin markuu u baahdu tagaa cidna ma yidhaahda kaada ay haysa isagaa soo kaajo soo noqda laakiin inaad camaliyadaa fahamsiiso waxay kugu qaadatay bil dhan oo maxay ilaalin iyo daba socod iyo waxa noloshu gebigeeduba marka waa caynka qofka la rabo in la traingareeyo wax la baro waa inuu helaa wakti lagu traingareeyo ku filan haddii gaadhi lagu barayo tiyari inta lagu akriyo laguma idhaahdo saasaa la ydhaha marshadaa la geliyaa kleshkaa laga dhaqaaqa waa kan oo gaadhay kaxaa laguma idhaahdo ee waa lagu train gareeyaa maalinba wuu kaa baktiyaa waad wadaa ilaa marka dambe uu noqdo wax adigoo aan fakeraynin inaad kaxayso yacni qofku markuu bilowayey isagoo madaxiisao dhami gaadhiga sida loo kaxeeyo ku wado oo aada u fakerayuu wadaa stress ah laakiin qofku darawal caadiya markuu iska noqdo inuu gaadhi wado iyo inaan wadin ma kala oga gacmaha iyo cagaa iyobaa iskala qabsaday geerka iyo steerinku inuu iska socdo iska socdo nolosha qofka bini aadamka o dhami waa caynkan marka qofka bini aadamkii wuxuu u baahan yahay in la traingareeyo intuu koorska ka fahmayo ilmuhu wuxuu u baahan yahay salaada inuu barto inaad traingarayso intuu koors ka qaadanayo ninka dhallinyaradii wuxuu u baahan yahay inaad traingarayso intuu cibaadada kala qabsanayo wuxuu u baahan yahay inaad traingarayso tababartid inta uu jaamacadda kala qabsanayo wuxuu u baahan yahay inaad tababartid intuu iskuulka kala qabsanayo noloshoo dhan baa caynkaasiya innaga ka soomaali ahaan markaa dhibta ayna haysataa waxa weeyaan waxaynu nahay dad joogtaynta waxa la yidhaahdo ku liita dad noloshooda aanay timetableka aqbalin nin soomaaliya oo timetable le inaad weligaa arag baa laga yaaba brogram ma leh nolosha qofka soomaaliga uu shaqo tagaa inta kalena fadhi kudirarku iska fadhiya waxba ma qabanaya u sheekaynaya bale inuu shaqadiisiiba ilaabaan waxba ku ahay inu ku yidhaha waryaa toban mirin baan habsanahay suu isaga sheekaynaya yacni waxa weeyaan waddadaan brograamid ahayn waktigu cidla kaga luma haddaynu rabno hawshan inaynu qabanno waxaynu u baahan nahay inaynu noqonno dad brograamid ah oo dhallinyaradooda tababari karta wixii ay u baahayen waa dad bini aadam oo muslimiina oo waxaynu rabnoo dhan qaban kara dadku iminka waxay iska dhaadhiciyeen dadkan meelahan lagu dhalaa inay yaro handicab yihiin oo dad aan waxba badan fahmin oo war ma aha wax badan buu fahmayaa laakiin qaabkii loo traingareeyey weeyaan aqoon badan buu sidaa laakiin aqoontu sidaa waxa weeyaan waa tii lagu tababaray taad ka doonayso wuu ka maran yihi waayo waa lagu traingareyn tanaad uga ad rabto sidaasi daraaddeed ba waxaynu iska dhaadhicinay carruurta meelahan lagu dhalaa waa yaro wada asaasaq ama waxbaa ka yaro dha toban jirkooda waxba ma qaban karo xaggoona lix jirka asaasaqnimadaa waxaa keenay waxa weeyaan waynan traingareyn marka waxaan kusoo koobaya qadiyadda labaad ee soomaalida dhibta ku haysaana waxa weeyaan waxaanay ahayn dad u nool in a society ama group dad u nool baanay ahayn bulshooyinku dunida way isriixaysaa innagana inaynu carruurteenna ama af soomaali u wada dhigno ama af ingiriisi u wada dhigno ama diin u wada dhigno ama waxaan u wada qabanno ama meelay ku cayaaraan u wada samaynaa waxay u baahantahay inaynu iskaashanno anigu ilmaha aan dhalay macallin qur-aan iyo macallin iskuul iyo macallin diineed uma wada noqon karo laakiin haddaynu isgargaarsanno anna ilmahan dhala idinkaan waxu dhigaya anna idinkaan wax idiin dhigaya mid kalena aanu waxiisii dhigaya waynu is waxay noqonaynaa bulsho wax wada wadaagta nolosha gebigeedaba waxaa laga yaabaa bahalkan yara ee hor yaalla microphone dunida ma jiro qof microphoneka yaqaana rumaysanaysaa microphonkan ee hor yaalla dunida ma jiro qof microphone wada yaqaana laakiin waxaa jira dad badan oo microphoneka wada yaqaana yacni caagagan iyo materialkay ka samaysanyahin dhulka sida looga soo saaro kambaniye iyo dad baa sameeyey in la dhalaaliyo la qaabeeyo kambaniye kaliya wax kalaa sameeyey qolada electronicska waxay soo gaadhay isagoo samaysanoo qaabkan u yaallo warshad ka dalbadeen kuwa jibabka iyo wuxuu ku nabnabayo shirkado kalaa sameeyey isagu maba yaqaano diariskan iyo waxaasaa loo sameeyo laakiin isagu isku dhadhajiyaa wuu sameeyaa programkan ee lagu waxaa laga yaabaa microfonkani inuu samaysmay saddex boqol afar boqoloo qof inay kasoo qayb qaateen idan qof quroo microphone ka wada yaqaanaa ma jiro laakiin waxaa yaqaanaa group of people kala sii damdambeeya ilaa kii ciidda soo qoda ee macdanta ka soo saara ilaa kii ugu dambeeyey ee electronicska yaqaana microphone ka dhigay oo midba in soo gaadhsiiyey ilaa kii ugu dambeeyo microphone inooga dhigay noloshu marka waa sidaa nolosha haddaad tidhahda anaa keligay wadaya waxba kama jiraan ma wadi kartid haddaynu se mujtamac iyo bulsho ahaan u noolaano oo intiinani hor fadhidiyo inta maqani dad wax wadale aan noqotaan hadday masaajidda tahay hadday maraakista tahay hadday iskuulla tahay hadday dad wax wadale haddaad noqotaan waxbaa wada qabsan karaysaa waxbaa wada badbaadsan karaysaa haddaydan waxba wada lahaynna nin waliba wuu daali intii ducadooda la aqbalaa un baynu arki doonaa markaasi ilaa tamari ma jirtee un waa waxa soo hadhay ilaahay ou badbaadiduma soo hadhay marka intii ducadooda la aqbala un baynu sugaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu